bismillah qorshahaanu ma ahan bixitaanka ciidamada amisom qorshe hadda yani sanadkan laba kun iyo sagaalka soo ifbaxay qorshahan wuxuu ahaa laba kun iyo sideed iyo toban bay ahayd dhamaadkeeda in ciidamadu baxaan ayagoo u baxaya si tartiib tartiiba dhanka kale la hormariyo ciidamadii qalabka sida ee soomaaliyeed ee bedeli lahaa ayagana la diyaariyo marka hanaankaasay ku socotaa arrinta marka ma la gaaray xilligii ay bixistooda bilaaban lahayd ee ciidamadii soomaalida ay la wareegi lahayd meelaha ay joogaan ma la gaaray waktigii waa la gaaray laakiinse waxaan sidaan filahayo ciidamadii bedeli lahaa baan weli dhamaystirayn marka mar haddii ciidamadii burundiyaanka hadda kuwa la hadalhayo amisom oo dhan maaha waa kuwa burundi haddii marka la leeyahay bishan gudaheeday baxayaan ciidamadii bedeli lahaana weli aan lahayn bal dhibaatooyinka dhinaca amniga ee dhalan kara intey bay gaarsiisan tahay wallahi arrintaasu welwel badan baa laga qabaa dhan kastaba dadka soomaaliyeed ee dowladnimada jecel tegidooda dhanka kale ha tageene soomaaliya ciidan fiican wayna leeyihiin wayna heli karaan laakiin dhibaatada taagan dalkan waa dal burburay qalabaynta ciidanka ayaa ku culus ciidanna wuxuu u baahan yahay in la qalabeeyo arrintaasna waxaa waxaa cuuriyaamiyey laba qodob weeye oo dib u dhaca keenay waa dhaqaalaha qaranka soomaaliyeed oo sidaan filahayo aan ahayn mid isbixin kara ta labaad waxa weeye cunaqabateynta heerka caalamiya ee saaran marka ciidamo qalabaysan haddii la bixiyo waa in lagu bedelaa ciidamo qalabaysan marka labadaa caqabadood weeye oo ay ugu muhiimsan tahay cunaqabateynta dalka saaran marka genaraal ciro mar haddii ciidamadii bedeli lahaa ciidamadan burundi ee dalka jooga goobaha ay joogaanna ay yihiin goobo muhiima oo dad shacab ay ku nool yihiin oo laga yaabo markay baxaanba in al-shabaab ay goobahaasi soo buuxiyaan maxaa hadda loogu baahday in ciidamadan burundi ayaga si gaara loo beegsado dalka laga saaro hadda gaar looma beegsan waxa weeye qorshaha ahaa inay bilaabaan ayagu anigu sidaan ogaa sanadkii hore waxaan ka ogaa waxay ahayd in ciidamada u horeeya baxaya ay noqdaan ciidamada burundiiska marka qorshahaanuna waa qorsho beesha caalamka iyo amisom african union ay soo bandhigeen dhanka kalena dowladii weli xilka waxaa haya madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare kayre golihiisa wasiirada marka la gaarahayana heshiisku wuxuu ahaa qoraal baaba laga soo saaray in la diyaariyo ciidamada soomaaliyeed lana qalabeeyo marka halka ay iska dhintay waxaan filahayaa anigu maligi jawaabtaas oo dee dowladda ayaa iska leh laakiin waxaan filahayaa in garabkii heer caalami ah aysan dowladda soomaaliyeed hayn waxaan ognahay genaraal ciro in ciidamada amisom ee jooga gudaha dalka soomaaliya in dal waliba ama inta dal ay joogta in qoloba ay meel gaara joogto marka ciidamadan burundi goobaha ay joogaan miyaa loo arkay inay yihiin goobo aan looga baahnayn anigu ma qabo arrintaas waxaan aaminsanahay meelaha gobolka shabeellada dhexe ayay u badan yihiin gobolka shabeellada dhexaana waxa weeye cadow aada u xun baa kasoo horjeeda oo ummadii isu socodkoodii dhibay oo ilaahay mahade ka gaadhee ciidamada qalabka sida iyo ciidamada amisoomba waxay suuro geliyeen in maamul iyo nidaam deegaankaasi ka jiro tala amaawiirta dowladduna ka socoto marka lagama dhamaan qabaa laakiinse kollayba dawladda laga laga warsugayaa go-aanka ay qaadan doonto iyo waxa ay ku bedeli doonto waxaa hadalkaaga ku jirtay in weli ciidamada soomaaliya inay jiraan ciidamo laakiin weli aysan u diyaarsanayn in ay la wareegaan dhinaca qalabka marka la fiiriyo cunaqabateynta dhinaca hubkeed taagan iyo dhaqaal ahaan marka la fiiriyo marka ma la dhihi karaa bixitaankan ciidamada burundi way waktigeedii bay kasoo hormartay
ma ka hormarin sida heshiisku ahaa laakiin waxa weeye waxaan qabaa beesha caalamka ka gaabisay inay dawladda garab ka siiso ballamadii ay la galeen oo ahaa sida cunaqabateyntaas inay wax ka laga qabto in ciidankii la qalabeeyo tusaale hal guto oo hadda boongiis ah markay baxayso ama halbas ama hal urur markuu baxayo qalab buu wataa askariga iyaguna isaguna qalabka uu wato waa la wada garanayaa inaan idaacad ka sheego muhima marka ciidamada waxaa loo baahan yahay soomaaliyeed in la qalabeeyo o yacni qolo walbana wixii ay ballan qaaday ay fuliso si ciidanka soomaaliyeed uu calihiisa ugu istaago amniga dalkiisa iyo dadkiisa u sugo waa gartay marka ugu dambeyntii ciidamada amisom inay baxaan way ahayd baa la yidri laakiin waa inay si tartiib tartiiba u baxaan marka ciidamadan burundi hadda mar haddii iyaga lagu bilaabayo yaa ku xigaya
may taas waxa weeye hadba horta qorshuhu wuxuu ahaa marka koowaad deegaanada nabadda ah inay ka baxaan oo ciidamada soomaaliyeed ay ku wareejiyaan muqdisho way ka bilaabeen oo dhowr meelood ciidamada qalabka sida iyo dawladda federaalka waa kala wareeg hadba meeshii loo arko inay nabad tahay ciidanka jooga in la qaadaa habboon